فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo baahisay sawirada weerarkii dhowaan cagta lagu mariyey saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee dhacaduleedka degmada balcad munaasabad ballaaran oo galabta ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable oo wilaayada hiiraan ay kaga dhawaaqday xamlada dacawiga ah oo ka hergelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan codka waliga gobolka hiiraan oo ku dhawaaqaya xamlada ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada cabdifitaax asiisi hogaamiyaha dowladda masar ma yahay qof difaaci kara badda soomaaliya falanqayn umuurahaas ku aadan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cabashada dadka ku nool magaalada muqdisho oo isa soo taraysa kuwaas oo ka cabanaya shaqola'aana dhaqaale xumo iyo canshuurta xaddhaafka ah waxaan meesha ka marnayn xubinta caafimaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag waa laba-iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga qodobada horudhaca barnaamijka aad ku soo maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa balse markaan aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka munaasabad ballaaran oo galabta ka dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ayay wilaayada hiiraan waxa ay kaga dhawaaqday xamlo dacawi ah oo ka hergelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa xamladan iclaamiyey oo ku dhawaaqay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نعموين كتيرة بدن الله ونوغلي وأن كوبي كريم بان كم هاد علينا الله بارك جليل بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحام هاد مدن مرت شرف كلا دوان خيار تقيمها بدن وأنواع كلا دوانه كلن كأن وذاقينه وأيوه الرئيس ayaan culimada rabbaaniyiinta ah oo ay ka mid yihiin nuqabada wilaayada islaamiga hiiraan qaybahooda kala duwan ganacsatada dhallinyarada ragga mas-uuliyiinta ahee wilaayada muxaafadaadkeeda kala duwan matalaya oo goobta fadhiya gabdhaheenna muslimaadka ah oo ayaguna goobta fadhiya iyo dhammaan ikhyaarta kala duwan ee goobta kulanka nala mushaarakaynaysa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiinna xasanaadkaa idinkugu daro fadhigan khayriga ah oo aad nala shaarigaysaan intaa kadib kulanka aan galabta isugu nimid waa kulan iclaami ah oo aan ku iclaaminayno xamladii qiimaha badnayd oo xarakat shawal mujaahidiin ay ku dhawaaqday lana faray inay tanfiidiyaan oo ay hawshaa qabtaan wilaayaadka islaamiga ah maamulada ka jira oo islaamiga ah oo ay ka mid tahay wilaayada islaamiga hiiraan iclaankana aad ka maqlayseen wilaayaadkeenna islaamiga iyaga oo laga iclaaminayo ayaa galabta waxaa nasiib u yeelannay inay noqoto galabtii iclaankaasuu ka bixi lahaa wilaayada islaamiga hiiraan dadka ikhyaartaho kala duwan oo aan horay u xusnay inaan wada goobjoog ahaano waxaan u doorannay dhammaan dadka meesha fadhiya waa dadkii ay khusaysay xamladan ayada oo qiimaha badan dadkii la rabay in ay ka shaqeeyaan ay tanfiidiyaan oo ay fuliyaan hawshaana ay qabtaan dadkii ay khusaysay anwaacdooda kala duwaneed qaybo ka mida way dadka meesha fadhiya xamladaas sida idinkaga muuqato boorka noo qoran magaceedu waxaa weeye xamlat irshaadi اlumma ilaa sabiili الrashaad shicaarkeeduna uu yahay xadiiska nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi ummadda in lagu hanuuniyo loo wado lagu irshaadiyo dariiqa daawada ay ku jirto dariiqa hanuunka dariiqa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay ummaddu ayada dhexdeed sabab isugu noqoto culimmadeeda ay ku matasho oo dhaqankeeda iyo hoggaankeeda muxuu ahaa uu ku matalo oo waxgaradkeeda kala duwan hadday dhallinyaro yihiin hadday waalid iyo walad yihiinba ay ku matalaan shicaarkana waa aad dareemaysaan sida uu yahay oo uu nabigeennu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waxaad tihiin qowsaaro la jiro raaciyaal baad tihiin qof kasta oo muslim ah addoon alle inuu yahay ictiraafsan waa raaci qof kasta oo annaga naga mid ahna waxaa ilaahay weydiin doonaa mas-uuliyaddii la raaciyey qadarkay ula egtahay baad la ekaatee waxa galabta meesha ku qoran oo noo yaallo waa alamru bilmacruuf والنهي عن المنكر ومضى وحي خيرك هاي إن لفره وحي الجنة كجليا لو شيغو وحي أدوك كونا كسنانيا لو شيغو وحي حميني آخرة أدوك الله بضبا إن لقى عليو أو لقى النهيو وانت المهمة ده قلبت مركا وحان السجن نمت تدك خيارته قيمها بدن وكلا دوان وبرنامج كاس إن أنا إعلام منه waxyaabaha barnaamijkan lagu tarkiisin doono mawaadiicda looga hadli doono waa ilaa shan iyo toban mowdic tafaasiil iyo in la dhigdhigo waxay noqon doontaa markii goobihii la tago laakiin waa yaro dulmaraya mawaadiicda lagu tarkiisin doona waxaa ka mid ah alwala walbaraa fi lislaam in ummadda lagala hadlo ciddee xigto kuu ah ciddee jacayl kugu leh ciddee hiilo kugu leh ciddee goyn iyo nacayb iyo locollaytan iyo dagaalan iyo garabkooda in la banneeyo kugu leh filislaam markii laga hadlayo filqabaliya walcasabiya ma aha filwataniya ma aha filislaam markii laga hadlayo ciddee xiriirin iyo ka warqab iyo nusrayn u hiilin garab istaag u danqasho ciddee kugu leh ciddee goyn iyo cadaawad in loo abuuro oo lala dagaalamo kugu leh mowduuc kaas weeye ummadda in laga dhisa waana mowduuc muhim ah oo waaqica aan maanta joogna muxuu ahaa dul saaran mowduuca kale oo runtii la rabo labaad in lagala hadlo ummadda muslimka ah fii jamiici alwilaaya xata albaadiya baadiyaha xitaa inaan gaarsiino oo qof kastoo annaga naga mid ah oo u dhafro oo u lugeeyo oo u gaajoodo aan rabno waxaa ka mid ah addifaac can araadi almuslimiin min ahmi furuud alcayaan inay tahay in ummadda loo sheega dhulkan muslimiintu annaga aan leenahay difaaceeda iyo istaageeda inay tahay faraa'isha ilaahay subxaanahu watacaala nagu waajibiyo cayniga inay ka mid tahay qodobka saddexaad oo de waxaan o dhan iska soo hoosgelayaan alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar in ummadii la faro macruufka xumaantana laga reebo qodobka afraad waxaa weeye oo ummadda lagala hadlayo aahaaru dunuub walmacaasi cala alfardi walmujtamac in ummadda la xusuusiyo loo sheego cisyaanka iyo dunuubta la gelayo oo ilaahay laga gelayo waxa ka dhalanaya oo xumaan ah oo dhibaatooyin ah oo cudurro ah oo abaaro ah oo fatahaado ah oo gaajo ah oo barakala'aan ah yacni cudurro aan la aqoonin ah waxa ayaga in ummadda la xusuusiyo oo faqri uu ku jiro oo walba ku jiraan oo cadowgaadi inuu kaa qaalib noqoto ay keenayso waxa ayagana ummadda in la xusuusiyo waxa ay keenaysa muxuu ahaa dunuubta iyo cisyaanka ka dhalanaya qodobka shanaad waxaa weeye mas-uuliyat lwaalidayni fi tarbiyat alabnaa dadka waalidka ah in lagu baraarujiyo nin iyo gabarba in la dareensiiyo mas-uuliyadda ka saaran tarbiyada carruurta ayagu ay dhaleen oo dadkan hadda dhisan oo jiro qof walba aabbihi hooyaa dhalay meelbu guriga ka soo baxaa haddii gurigan uu hagaago oo owlaaddiisa u hagaajiyo oo uu tarbiyadooda wanaajiyo oo gurigan kalena wanaajiyo waxaa imaanaya mujtamac hagaagsan akhlaaq ahaan u fiican diin ahaan u toosan in la dareensiiyo waalidka tarbiyaynta iyo hagaajinta awlaadda qodobka lixaad ama mowduuca lixaad waxa weeye altaxdiir can almusakaraat والمخدرات وآثارها السيئة على أمن المجتمع إن أمد اللوغة ديغو xumaanta uu leeyahayna la dareensiiyo waxyaabaha daraagiska ah waxyaabaha noocaasa ummadda in looga digo waxa ka dhalanayo xumaan ana la dareensiiyo ummadda in looga digo waxyaabaha daraagiska ah kulligeenna wayna saaran tahay ganacsadahay saaran tahay dhallinyaraday saaran tahay culimmaday saaran tahay wulaaddi iyo mas-uuliyiintay saaran tahay gabdhaheenna qiimaha badan bay saaran tahay dadkeenna kala duwana waxgaradkay saaran tahay qadiyadda ayadaana waxaa ka mid ah waxyaabaha la raba in la tarkiisiyo waxaa ka mid ah ummadda in loogu baaqo loona sheego attawba saadiqa waalrujuuc ila allahi subxaanahu watacaala in aan ilaahay u laabanno subxaanahu watacaala towba run inaan la imaanno towbadda waa wax addoonka u baahan yahay oo uusan marna ka maarmaynin mar walba ilahay in loo laabto waaqiceenna maanta ugu baahi badane in ummadda loogu yeero towba saadiqa oo run ah iyo alla u laabasho dhab ah in lala imaado qof walbana ay dushiisa tahay ee qodobka kale oo ummadda in lagu baraarujiyey ay tahay waxa weeye oo sideedaad muxaramaad istihaana biha bacdu nnaas in la dareensiiyo dadka waxyaaba muxaramaada dadka in badanoo ka mid ihina ay fududaysteen oo aysan ka warqabin oo ay la tahay caadi la tahay in ayadana la dareensiiyo waxaa ka mid a waxyaabaha ummadda lagala hadlayo alkhalwa alikhtilaat alaghani walmusalsalaat allibaas غayr sharci asafar biduuni maxram bikayri cudrin sharciy in ummadda lagala hadlo waxaa loo yaqaana khalwada dadka ilaahay subxaana wa tacala in isla gooni noqdaan uusan ogolayn oo ragga iyo dumarka ilaahay uusan u ogolaan inay gooni isla noqdaan in looga digo oo loo sheego inay xaaraam tahay ikhtilaadka isdhexgalka dadka aan loogu talagelin inay isdhexgalaan oo ilaahay xaggiisa ka mamnuuca in loo sheego inay mamnuuc tahay musalsalaadka waxyaabaha la daawado oo wax xigmadu ay ku salaysan yihiin aysan jirin oo qofka wakhtigiisa baabi'inaya oo akhlaaqdiisa baabi'inaya oo maskaxdiisa baabi'inaya ummadda in looga digo waxaa ka mid ah libaaska sharcigeenna aan waafaqsanayn labiska ama gabar ha noqoto ama nin ha noqdo ama qof yar ha noqdo labiska aan sharcigeenna waafaqsanayn ummadda in lagala hadlo waxaa ka mid ah waxyaabaha ummadda lagala hadlayo safar aan maxram lahayn ayadoo cudur sharci usan jirin haddii cudur sharci uu jiro ilaahay baa markaas baniya daruura timid laakiin ayada oo aan wax cudurdaara jirin in gabadhu aysan safri karin maxram la'aan waxaa ka mid ah ummadda waxyaabaha lagala hadlayo qodobka sagaalaad alxafu calaa makaarim alakhlaaq ummadda in lagu booriyo akhlaaq wanaag cadaaladii tasaamuxii muxuu ahaa ee shajaacadii sabirkii yacni ummadda in lagu booriyo waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay oo akhlaaq wanaagga ah calaa makaarim alakhlaaq in lagu booriyo waxaa ka mid ah runtii waxyaabaha la rabo in ummadda lagu booriyo almuxaafada cala alamaana wa kitmaan alasraar ummadda in lagu booriyo ammaanada inay xifdiyaan ammaanadana saaran waxaan hadda noola dhiibay jazaahum allahu khayran xarakadeenna iyo mas-uuliyiinteenne waxa hadda noola dhiibo xamladan lagu dhawaaqay oo wilaayadeenna galabta aan ugu dhawaaqayno waa mas-uuliyad qoorteenna saaran oo gabdheheenna saaran oo odayadeenna saaran oo dadkeenna kala duwan saaran weeye mas-uuliyadda in la xifdiyo la guto asraartana la xifdiyo oo muslimiinta sirta loo xifdiyo oo waxa aan leenahay annaga oo noo goonida ah ama qof hebel u gooni ah ama maamulka u gooni ah ama ganacsata hebel u gooni ah ama qoys hebel u goonida ah inaan laga sheekayn ilaahay subxana wa tacaala waxyaabaha uu noo asturay in laga sheekeeyana wax qiime aysan ku jirin haddii la faafiyana ummadda dhibaatada u keenaya inaan la faafin oo asraarta la qariyo waxaa ka mid ah runtii waxyaabaha ummadda la rabo in lagala hadlo ashucuur bilmas-uuliya qof kasta oo naga naga mid xadiiskiibuu ku salaysan yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kastoo annaga naga mid ihi waa raaci waa qowsaar ilaahay addoon u ah waxbaana lagu og yahay qadarka ay la egyihiinba waa inaan isdareensiino khaasatan diintan ilaahay uu soo dejiyey ee kutubkan qur'aanka sunnada nebigeenna annaga ka mas-uula qofba tabartiisa intay dhan tahay waa mas-uuliyad qoortaada saaran ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu kugula xisaabtami doono waa inaan ila laawin waa in mas-uuliyadda ummadda la dareensiiyo qodobka labaiyo tobnaad ama mowduuca labaiyo tobnaad waxaa weeye ahmiyatu salaati wa tacdiimi qadriha fi lislaam ummadda in la dareensiiyo ahmiyadda ay salaada leedahay salaadan ilaahay loo tukanayo ahmiyadda ay leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii ugu dambaysay laxadaadka ugu dambeeyey assalaa assalaa asagoo nabiga nafta ka baxday salawaatullaahi rabbi wa salaamuhu calayhi muhiimadda ay leedahay salaada ummadda in la dareensiiyo iyo qadarkeeda weynigiisa ay islaamka dhexdiisa ku leedahay isagana waa qodobka laba iyo tobnaad qodobka saddex iyo tobnaad oo ummadda lagala hadlayo damu alcasabiyati walqabaliya qabyaaladda iyo casabiyadda iyo wadaniyadda iyo reer hebelnimada ku salaysan diinta islaamka kayrkeed waxa ayaga ahna ummadda in lagala hadlo laga waaniyo laga wacdiyo ummaddaanu ay noqoto ummad muslimiin ah laa ilaaha illa allahu isku raacday aan kalar isku raacin aan deegaan isku raacin aan qabiil isku raacin isku raacday islaamnimo towxiid kutub qur'aanah ilaahay jeceel nebi maxamed dabagal dad isku raacay oo noocan dadka inay noqdaan in loo sheego oo middan anfacaysana taas ay tahay cadowgeenna uu ku jabayo kitaabkeenna uu ku kor noqonayo annaga aan ku karaamoobeyna qodobka afar iyo tobnaad oo dadka muslimiinta lagala hadlaya waxa weeye السمع وطاعة للأمراء في المنشط والمكره قالت طيب أنها معنا إن ومدى لقال هذا مقلك يلد umarada warkooda hadday xaaladaas aad waxa ayagihii ay kugu yihiin wax kuu fudud oo aad ku faraxsan tahay iyo wax kugu culus oo aad yaro cuslaysanayso aad dhibsanaysa hadday yihiinba wixii shareecadeenna ku bannaan umarada in lagu adeeco waxaa ugu dambeeya mawaadiicda ay tahay in wilaayadeenna islaamiga ah laga tarkiiziyo mowduuc ugu dambeeya waxa weeye khadaru lishaacati fi alcamali aljamaaciy wa bayaani xukmiha fi lislaam ummadda in loo sheega ishaacada kutirkuteen waxaan jirin oon bilowneen oon meel ka soo bilaaban ay dadka akhrinayn macna cadowgeennaa nagu dhex faafinaya waa faafinayna munaafiqiinna dhex joogtaa faafinaysa waa faafinayna murjifiin baa joogta waa sheegayan waa sheegayna adiga qof muslimaata ilaahay u soo tukada masaajidka ku jirta kutub qur'aan ha wadataa markaasa waxaad ka shaqaynaysana wax ilaahay uusan ogolayn ay tahay ilaahay ma ogolo qof walo annaga naga mid ihi waa in waxuusan ogayn oo uusan hubin oo uusan xaqiijin inuusan ka sheekayn qodobkaasna waxa weeye waa ishaacada camalka jamaaciga ana waa baabi'isaa xukunkeeda islaamka dhexdiisana ummadda loo caddeeyo qadiyadda noocaasoo kale ikhyaaray jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waxaan rabaa warkayga inaan ku gebagabeeyo sidaan horeyba u xusay anwaacdii shaqadan inay wilaayada dhexdeeda ka qabata la rabay akarkooda waa fadhiyaan anoo naftayda ka bilaabaya waxaan leeyahay aan u istaagno fulinta iyo ka dhabaynta iyo itqaaninta waxaan meesha ku qoran inaan wilaayadeenna dhexdeeda intay tabarteenna tahay qadri sadaacatina inaanan ka gaabinin hadday wilaada yihiin waa xamaalada idin saaran iyo mas-uuliyad qoortiinna saaran hadday culimmadeenna tahay waa mas-uuliyad qoortooda saaran hadday ganacsatadeenna tahay waa mas-uuliyad qoortooda saaran dhallinyaradeenna waa mas-uuliyad qoortooda saaran dhaqankeenna qaybihiisa kala duwana mas-uuliyad qoortooda saaran gabdhaheenna waa mas-uuliyad qoortooda saaran qof annaga naga mid yahay qadiyaddaas inaan ka gaabinin ilaahayna aan ugu dhawaanin cid kalena waxba ugu rabin ikhlaas ha naga noqoto shaqadan aan u dhididno aan u dhiigno aan u dhafarno aan u dhaxno aan qabanno aan isku dayno geed walba oo wilaayadeenna islaamiga ka mid ihi inaan gaarsiinno waa in aan xoogga saarno inaan ilaahay dartii ugu gudanno waxa wanaagga inaan gaarsiinno oo aan ku wada ballanno ilaahay dartiin ay naga noqoto qof walba waxaan waa inuu naftiisa ka bilaabo si ilaahay subxaana wa tacaala noo barakeeyo jazaakum allahu khayran galabta oo ay taariikhdu tahay koob iyo tobanka bisha safar waxaa inoo bilaabanaya oo si xoog badan u bilaaban doona insha allahu tacaala oo aan u wada jirno oo niyad wanaag ah oo qofna uusan ka hari doonin hirgelinta iyo fulinta xamladaas irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi wajazaakum allahu khayran cadowgeenna allaha jebiyo islaamkana allaha guuleeyo ilaahay idinkii wabilaahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay sawirada weerarkii dhowaan cagta lagu mariyey saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee dhacaduleedka degmada balcad sawiradan ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ee lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ah iyo khasaaraha ka dhashay waxaa isha soo mariyey oo inala socodsiinaya mahad cubayd mu'asasada alkataayib ayaa goornu baahisay sawirada weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka ilbaq ee dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kaasi oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana halkaasi looga dilay toddobiyo labaatan askari sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawiro caddayn u ah weerarkii halkaasi ka dhacay waxaana sawirada inta la daawanayo lagu arki karaa ciidamada mujaahidiinta oo ka dagaalamaya gudaha xerada islamarkaana adeegsanaya hubka culus iyo midka fudud weerarka ayaa waxaa ka muuqanaysa sawirada inuu bilowday xilli aroor hore ah oo uu mugdi jiro hase ahaatee waaga ayaa baryaya waxaana la arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya xerada ay degganaayeen ciidamada dowladda federaalka gudaha xerada ayaa sidoo kale ee sawiro laga soo qaaday iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay guud ahaan xerada islamarkaana raayada tawxiidka ka taagay dusha sare ee difaacyadii ku wareegsanaa xerada sawirada inta la daawanayo waxaa sidoo kale la arki karaa meydadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhex daadsan xerada ee mid ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo dagaalka maxbuus ahaan loogu qabtay kaasoo aan xogtiisa la shaacin xilligii uu dagaal ku dhacay balse haatan lagu arkayo sawirada sidoo kale inta sawirada la daawanayo waxaa ka soo muuqanaya gaadiid booyad ah oo ay isticmaalayeen ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa la arkayaa difaacyadii askarta dowladda federaalka oo gubanaya iyo askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex socdaalaya gudaha xerada islamarkaana si nabad ah ku dhex maraya ayagoo hubkooda garwaacsan maadaama ay la wareegeen guud ahaan xerada markii aan fiirino baaxadda xerada oo ay horaan degganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa burundi waa mid ay baaxaddeedu ballaaran tahay islamarkaana ay ka dhisan yihiin dhismayaal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sidoo kale la arkayaa ayaga oo ku socdaalaya ee bannaanka xerada qaybaha dambe ee sawirada waxaa sidoo kale lagu daawan karaa hubkii iyo saanadii ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo muuqanaya hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaana dhacay sagaalkii bishii safar oo ku beegnayd saddex iyo tobankii agosto labada kun afar iyo labaatanka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan falanqayn aynu ku eegayna cabdifataax asiisi hogaamiyaha dowladda masar ma yahay qof difaaci kara badda soomaaliya waxaa falanqayn umuurahan ku aadan inoo soo gudbinaya salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka sidaan la soconno maalintii shalay waxaa dalka masar gaar ahaan magaalada alqaahira ka dhacay ee kulan ay isugu yimaadeen wafdi ka socda dowladda federaalka uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka iyo sidoo kale cabdilfataax asiisi hogaamiyaha nidaamka afgembiga dalka masar waxay labada dhinac sheegeen in ay gaareen oo ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi xagga difaaca iyo amniga la xidhiidha tallaabadan ayaana timid xilli uu weli taagan yahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda ethoobiya ee la xidhiidha arrinta badda iyadoo dowladda ethoobiya ay ku adkaysanayso inaanay ka bixaynin heshiiskii iyo isafgaradkii ay horey ula saxiixatay maamulka somalilan la baxay ee ka jira waqooyi galbeed ee soomaaliya heshiiskaas iyagoo ku jirana ay doonayaan inay helaan bad hor leh laakiin dowladda federaalka ayaa iyaduna dhankeeda waxay ku doodaysaa in wixii bad ah ee etoobiya u baahan tahay ee iyagu diyaar la yihiin keliyana ay ka xigto inay laalaan oo ay ka laabtaan is-afgaradkii ay horey ula gaareen maamulka somalilan haddaba xasan sheekh maxamuud oo isku dayaya inuu qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo uu shacabka soomaaliyeed ugu muujinayo inuu yahay qof difaacaya badda soomaaliya inkastoo sida xaqiiqda ah ee uu afkiisaba ka sheegtay ay tahay inaanu bad u diidanayn ee dowladda ethoobiya hase yeeshee uu ka doonayo keliya inay xaggiisa soo maraan wuxuu marka xasan sheekh maxamuud isku dayayaa inuu isu muujiyo nin difaaciya badda soomaaliyeed sidaas darteed ayuu dalka masar u tegey isagoo tilmaamaya in is-afgarad iyo heshiis dhanka iskaashiga difaaca iyo amniga ahba uu la saxiixanayo nidaamka afgembiga dalka masar ka jira uu hogaamiyo cabdilfataax asiisi su-aasha la isweydiinaya marka waxay tahay cabdilfataax asiisi hogaamiyaha afgembiga ee dalka masar ninka khudlaamiyey muslimiinta ghaza ma yahay qof difaacaya ama ay ka go'an tahay inuu difaaco badda soomaaliya maxaana ka naqaanaa taariikhda iyo sooyaalka madow ee ninkan lagu magacaabo cabdilfataax asiisi haddii aanu isku dayno inaan wax ka mida shakhsiyadda siisi iyo nidaamkiisaba bidhaamino siisi waa ninka mas-uulka ka ahaa kumanaan ruux oo muslimiin ah oo dhimishiya dhaawac ku noqday waddanka masar sidaan la soconno afar iyo tobankii agosto labada kun saddex iyo tobanka wuxuu nidaamka afgembiga uu hogaaminayay cabdilfataax asiisi waddanka masar gaar ahaan magaalada alqaahira ka geysteen mid ka mida xasuuqyadii ugu ballaarnaa ee wakhtigaas ee ka dhaca caalamka waxaana maalin keliya ciidanka ammaanka ee nidaamka siisi u hogaamiyo ay dhegta dhiigga u dareen ugu yaraan lix boqol iyo toddobaatan ruux oo muslimiin ah halka ay sidoo kale dhaawaceen in ka badan afar kun iyo afar boqol oo qof tani waxay ka mid tahay tallaabooyinkii guracanaa ee uu qaaday maamulkan waxaa sidoo kale lagu xusuustaa nidaamka siisi ama uu ku tilmaaman yahay go'doominta ilaa ay hadda socota ee sannadaha qaadatay ee uu ku hayo gobolka saynaa ee ka mid ah ee waddanka masar halkaas oo ciidanka siisi ay ku laayeen dad badan oo muslimiina sidoo kalena ay ku qafaasheen oo ay xabsiyada dhigeen ee dad kaleo aad u fara badan waxaana muslimiinta saynaa ay si isku mida ugu dhimanayaan gaajada ka dhalatay go'doominta uu ku hayo siisi iyo dilka ay kala kulmayaan ciidankiisa sidoo kale gabodfallada uu siisii geystay waxaa ka mid ah in boqolaal ruux oo muslimiin ah oo ku jiray xabsiyada waddankaasi uu dil toogashaha ku fuliyey iyadoo xabsiyadiisu ay ku xiran yihiin kumanaan qof oo muslimiin ah oo ay xitaa ka mid yihiin caruur iyo haween waxaa sidoo kale siisi lagu xusuustaa inuu iibsaday jasiiradaha tiiraan iyo sanaafiir oo ka tirsan ee dhulka masar uuna ka iibiyey maamulka alu sacuud wuxuu tallaabooyinka noocan ah kala mid yahay siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka soo maray ee ka siman in si bilaash ah ama si fudud ay ku bixiyaan dhulka iyo badda iyo khayraadka ay ummaddu leedahay marka qof isaguba horay u iibiyey dhulkiisa waxa uu kula talin karo madaxda kalena waa inay dhulkooda iyo khayraadka ummadooda ay xaraashaan waxaa sidoo kale siisi iyo nidaamkiisa lagu xusuustaa siday ugu fashilmeen inay dhowraan oo ay ilaaliyaan sadka iyo qaybta ay muslimiinta masar ku leeyihiin biyaha webiga anniil oo waxaan la soconnaa in dowladda ethoobiya ay biyo xireen ee annahda lagu magacaabo ka dhistay webiga anniil kaasoo qalqal iyo mugdi geliyey nolosha in badan oo masaari ah waxaan la soconnaa ee dalka masar iyo dadka ku noolba webiga anniil wuxuu ugu fadhiyaa ee qeyb muhiim ah marka laga hadlayo noloshooda iyo maciishadooda intaba dowladda ethoobiya ee uu hogaamiyo abay axmedna dheg jalaq uma siin ee hadaladii ka soo yeerayay nidaamka siisi ee la xiriiray in ee, go'aano keligood ah ama iskood ah aanay ka qaadan ee, webiga anniil oo abay axmed hadda ee, biyo xireenka annahda waa uu dhisay waana uu howl bilaabay ee, wuxuuna hiigsanayaa inuu noqdo ee, mid ka mida biyo xireennada ugu muhiimsan caalamka oo wadamada afrika siiya ee korontada marka waxaa laisweydiinayaa qof ilaashan waayey ee biyihii anniil ee muhiimadda intaas la eg ee u lahaa ee shacabka masar sidee ayuu u ilaalin karaa ee badda soomaaliya waa su-aal qof kasta usoo degdegi karta ee runtii waxaa sidoo kale jaraaimta asiisi u geystay ka mid ah kaalinta uu ka qaadanayo go-doominta lagu hayo muslimiinta ghaza muslimiinta ghaza xilligan ee bishii tobanaad ayay la kulmayaan xasuuq bahalnimo ah oo ay geysanayaan yahuudda xaqidiinta ah ilaa ay hadda siisi indhaha ayuu ka daawanayaa bal wuxuu qayb ka yahay ee dhibaatada lagu hayo muslimiinta ghaza oo waxaan la soconnaa ciidanka asiisi ayaa muslimiinta ghaza u diidan inay usoo gudbaan dhanka masar mitraad ayayna ciidanka masaarida u jiraan halka ciidanka yahuuddu ay ku xasuuqayaan ee dadka muslimiinta ah ee ku nool ee marinka ghaza marka siisi wuxuu qayb ka yahay ama kaalin toosa ku leeyahay go'doominta iyo dilka lagu hayo ee muslimiinta ghaza waxaa sidoo kale lagu xusuustaa ninkan siisi lagu magacaabo ee hogaamiye masar inuu ku baaqay in muslimiinta ghaza laga barakiciyo halkaas oo loo raro meel ka baxsan filistiin khitaabkan ayaana ka mid ahaa hadaladii ugu dambeeyey ee uu jeediyey siisi tan iyo markii uu bilowday ee dagaalka waxxushnimada ah ee yahuuddu ee ka wadaan ghaza kuna xasuuqayaan ehelkeena halkaas ee ku dhaqan hadallada lagu xusuusto siisi uu jiidiyey warbaahinta horteedana ka sheegay oo maqli iyo muuqaal loo heli kara waxaa ka mid ah inuu sheegay inuu aad u taageerayo ee wixii lagu sheegay safqatulqarni ama heshiiskii qarniga ee uu maraykanku ee dhulka ee muslimiinta filistiin ee ku siiyey yahuudda oo ay ku jirto magaalada barakaysan ee alqudus Ee sisi isagoo garab fadhiya ee madaxweynihii xilligaas ee maraykanka donald trump ayuu sheegay inuu aad ee u soo dhoweynayo weliba u taageerayo heshiiska safqatulqarni Ee dabcan madaxda yahuudduna waxay u arkaan ee asiisi inuu yahay qofka ugu habboon ugu wanaagsan oo qayb ka qaadan kara ilaalinta amniga yahuudda sidaas darteed sunnaculqaraarka yahuudda iyo khubradooda arrimaha amniga ka faallooda waxay mar weliba soo jeediyaan in yahuuddu ay xoogga saarto sidii eh, siisi loogu hayn lahaa ee waddanka masar uuna u ahaan lahaa ninka hogaaminaya nidaamka halkaasi ka dhisan oo waxay leeyihiin amniga yahuudda wuxuu ku xiran yahay amniga siisi oo badbaada sidaas darteed waxaa laisweydiin karaa nidaamka qaybta ka ah dhibaatada ay la kulmayaan muslimiinta ghaza ee go'doominta ku haya horeyna ugu baaqay in reer ghaza halkaasi laga soo barakiciyo sidoo kale sheegay inuu taageersan yahay in alqudus iyo dhulalka kale ee muslimiinta leeyihiin la siiyo yahuudda dhinaca kalena awoodi waayey inuu difaaco oo uu ilaaliyo qaybtii ay masaaridu ku lahayd webiga anniil ma laga filin karaa oo ma ku dhacaa inuu badda soomaaliya iyo biyaheedaba ee ka ilaaliyo ee damaca xabashida dabcan jawaabta su-aashaasna waxaan u daynaynaa qof kasta oo garaad leh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka xalqadeedii afar iyo tobanaad waxaana inoo soo jeedinaya doctor qorax cabduqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka magaalada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا su-aashan waxa ay leedahay muhiimad gaar ah qaar ka mid a hooyooyinku waxa ay aada u danaynayaan inay ogaadaan arrin dhaqan iska noqday meelaha qaar ee dalka oo ah gubitaanka haweenka iyadoo caafimaad laga raadinayo micnaha in la gubo oo dab lagu dhajiyo makaanka ka waran caafimaad ahaan in la gubo makaanka hooyada bismillaah waa mahadsan tahay hooyooyinka inay iska gubaan makaanka waa dhaqan muddo soo jiray caafimaadkana wax sal ah kuma laha sababaha hooyo isu gubaan marka waxaa ka mid ah sababaha isu gubaan waxaa ka mid ah inay hooyada dhalma la-aan muddo ay dareento marka hooyooyinku waxay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah safaykolka ama waxaa loo yaqaano minka afkiisa inay burooyin uga yeelaan iyo nabaro Ee, safeykol galaankaasna waaba muhiim waa kuwii la rabay inay soo daayaan lubricationka ama dhacaankii la rabay inuu macnaha aagaas o dhan difaaco ama uu ka ilaaliya qaleylka kuwii soo dayn lahaa waxay gubayaan ee ma aha wax kale wax la gubaayo dhibaatooyinka la arko waxaa ka mid ah gabdho shan bilood ay ku xiran tahay ee dowla shahriya ama ministral period ama caado wax loo yaqaano shan bilood maxaa yeelay dhibka waxaa ka mid ah markay gubayaan minka afkiisa ka doodanaya wuu isku imaanaya qolof baa fuulaysa kadibna gabdhihii waxaa ku xirmaaya xataa dowla shahriya ministral period marka dhibaatada waxaa ka mid ah hadda ummadda haysato inaysa fahansaneen baqanjiradii muhiimka u ahaa gabadha inay hadda gubaayaan asalna kuma laha dhalmadana kuma xirna dhalmada markii la rabo in la maro ilaahay ha bixiyo sababaha hadda la ogaado ilaahay subxana wa taala inuu macnaha uu dhalmo ku siiyana ma aha dabke waxaa ka mid a dhakhaatiir in loo tago broses la yaqaano la maro hal maraa la ogolyahay ina gabadhaasi la guba waana sheegaynaa broses waxaa jir loo yaqaano loop electrosurgical excision and cotry waa goormee hooyada markii lagu arko inay seelasha isbedelayaan neoplasia cervical neoplasia wax la dhaha jirto in hooyada looga shakiyo inay seelasheeda isbedelayaan ama kansar oo kale kadibna waa la jaraa markii la jaraa kadib dhiiggaasaa lagu istaajiyaa dab loogu talagala oo electronic ama electric ah electricity ah marka halkaas maray kusoo aruurtay caafimaadka hooyo in laga gubo minka marka waxaan oga digaynaa hooyooyinka markay xoogaa ka daahaan uurkaba dabka ku ordaya dabku dhalma laguma hela dhibaata lagu helaa ka digtoonaada waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
وهجاج waxaa isa soo taraya cabashada dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo ka cabanaya shaqola'aan iyo dhaqaale xume ay u dheer tahay canshuuro xaddhaaf ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka mid ka mid ah dhallinyarada kaxaysa mootobajaajka ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka ay ku qabaan dowladda federaalka waxa ay sheegeen in ciidanka qaybahooda kala duwan ay lacagabaad ah ka qaadaan darawallada mootobajaajka wuxuu tilmaamay in haddii ay iska qaban lahaayeen askarigii dhibaatada geystay ay dil iyo xadguduba kala kulmayaan ciidanka kale ee la socda isagoona ka hadlay qaar ka mid ah dhibaatooyinkii shalay loo geystay bajaajleyda runtii shalay muxuu ahaa banaanbaxa magaalada ka jiray cabashadaasna waxaa soo gudbinayay saan wada ognahay dhallinyarta magaalada muqdisho ku nool kole babaleshinka soomaaliya maanta boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro danyartan caasimadda ku nool runtii shaqa abuur ayakaa samaystay meesha laga raba dowladda inay ayaku shaqay u abuurto waa ka kaaftoonnay shaqa abuur annagaa samaysan annagaa xamaalanayno waxaa la yidhi bishiiba shan iyo toban cish shaqeeya waa waa qaadanay diyaaraan ayaan dhahnay a a b aa la soo keenay waa qaadannay marka cabashadeenna waxay tahay hadduu maqlayo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo doq magaalada muqdisho leesinka annaga meel walba waxaa noo taagan askari ma dhihi karo aniga bis kuma koobna keliya muxuu ah raggan ee taraafikada askari waxaa arkaysaa booliis amni qaabilsan waxaa arkaysaa mid milatariya labadoodba waa ku istaajinaan waxay ku leeyihin keen leysinka kale markaa weydiiso warniyow adiga shaqadaada ma ahan wuxuu ku leeyahy aniga kanaan wataa qoriga waa macnaha de aniga nin qori wata lama dagaalami karno waa iska celin karnaa oo waa gacan waa saari karnaa laakiin ragga kale oo la socda haddana dhibaato ku gaarsiinaa marka aniga maamulka gobolka banaadir waxaan ka codsan lahay in sidaan wax laga bedelo midda kale caasimadda kama shaqeeya taraafiko keliya dabka ilaa soo bay joogaan xaqiiqda marka laga hadlo waa aaway intii kale isgoosyadii kale magaalada muqdisho aaway guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu sheegay in caasimadda laga howlgeliyey taraafiko taraafikana ma aragtin xaqiiqa hal maraan aragnaa waa markay lacag kaa qaadanayaan marka annaga dhibaataan ku qabnaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan ka codsaleen war dalkeenna meel noo dhaama ma leh meelaan ka adnana ma naqaano min fadlakum cadaadiskan iyo dhibaatadan aadna saaraysaan naga daaya midda kale madaali su'aalaan weydiinaa mishaarka aad qaadato yaa bixiyo maraykanka maa bixiyo carab maa ku siiso african union maa bixiyo waa maya shacabka soomaaliyeed lacagta laga aruuriya adiga irsaaqad ka dhigataa shacabka soomaaliyeed lacagta laga aruuriya carruurtaada maanta ay wax ku bartaan oo masar ay kuugu joogaan annaga maba awoodno masar iyo ameerika iyo yurub iyo ma awoodno inta yaroo aan magaaladan ka qaadanayno min fadlakum nagu taxgeliya meelaan waddankeena ka aadna male maanta aniga leysinaanba wataaba ka soo qaata leysinaan leeyahay leysinaanba qaataba dowladda waa ka qaataba seedkaa markuu jaam noqdo seedkan kalaan soo gala okay leysinkayga muxuu soo kordhiyey wax uu soo kordhiya ma jirto leysinkayga war boqol leysin haddii la wada qaato xataa wax uu soo kordhinaya leysin ma jiro mee anaga maalin walba innala dilo hadda shalay waa kanaa banabixi cabdibile xaasinimadiisa bajaaj luu dilay oo ku dhuftay bajaajkiisa haye yahuud maa yahuud miya anagana falastiin maa naqanay waa may dalkan wax ku leenahay xasan iyo madaali xaq aad dalkan ku leediina anagana ku leenahay xaquuqda aan ku leeyahay adan- annagana ku leenahay maxaa nagu soo kordhisee markaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي فخور- فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag markaana waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba oo jimco ah aad ku dhagaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaana inoo soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen weliba waa jimco aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada warqabadka alfurqaan kusoo dhacay ee aan diiwaan gelinay ee aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah toddobadii safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan koob iyo tobanka agosto sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinaya askarta shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhigyada askarta dowladda federaalk ee deegaanada awdheegle iyo buundada janaal ee isla gobolka shabeellaha hoose maalintii isniinta iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya mujaahidiinta ayaa ilaa iyo laba qarax ka fuliyay bar kontarool oo askarta dowladda federaalka ku leeyihiin gudaha degmada jallaqsi ee wilaayada hiiraan qaraxyada ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen afar kale warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa heshay qaar ka mid a magacyada askartii dhimashada iyo dhaawac ku noqday qaraxyadaas waxaana ka mid ah kow salaad axmed yalaxow waa dhimasho laba xuseen isna waxa uu ka mid ahaa askartii ku baxay qaraxyada saddex quluuda oo isna ka mid ahaa ciidamadii cardaaduqada ku noqday qaraxa afar xuseen liimaan waa dhaawac shan cabdiraxmaan dhegafiiq isna waxa uu ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan aroornimadii talaada sagaalka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada geeska kalena waafaqsan saddex iyo tobanka agosto sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xiro jir ah waxay ku qaadeen saldhig ballaaran oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka oo ku yaala deegaanka ilbaq ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay toddobaiyo labaatan hub iyo gaadiid gaashaamana ay soo furteen mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellaha dhexe qarax culus oo ay ku daateen tobanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo lala beegsaday gaare cabdibilaah oo ay ku buuxeen askar ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa eventary ahaa ama lugeynayay inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex iyo toban askari oo isugu jira ciidamadii gaariga saarnaa iyo kuwii lugeynayay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay qaraxaasi sideed kale arbacadii lasoo dhaafay tobanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan afar iyo tobanka ogosto laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybtooda ka howlgala gobolka laamo ee ku hoos yar gumaysiga dowladda kenya ayaa qarax u dhigay askar ka tirsan xukuumadda william ruto qaraxa ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla laamow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar la beegsaday kolonyo askar kenyaati ah oo kasoo baxay xero ay ku leeyihiin deegaanka kamboni iyagoo kusii jeeday magaalada ishakani ee gobolka laamo oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya gaari kooyal ah oo saarnaa qoriga loo yaqaano dhashiikaha ayaa goobta ku burburay waxaana gaariga kooyalka ah ee qaraxa lala beegsay saarnaa askar badan oo ka tirsan dowladda kenya koob iyo tobankii safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada geeska kalena ku astaysan shan iyo tobanka agosto labaatan labaatan iyo afar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar ku qaadeen xirada loo yaqaano baraxow ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin magaalada baardheere ee gobolka gadow ilaa iyo haatanna ma soo gaarin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa toddobaadkan xubintii dhacdooyinka toddobaadka intaan dib ugu kulmayno maxamed sheikh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo zakariya cumar iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي